إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan oo si kasta idin kusoo gaarayo maqalka warbaahinta islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga alfurqaan qodobada dacaawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dil loo geystay ganacsado soomaaliyeed ayaa mar kale ka dhacay waddanka koonfur afrika xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ayaa dowladda ay ka tirsan yihiin ku eedeeyey inay colaado ka horinayso gobolka gedo warbixin cusub ayaa daha ka fayday qorshe kale oo halis ah oo imaaraadka carabta ka wado dalka soomaaliya markab xamuula oo shidaal sida ayaa ku gubtay xeebaha soomaaliya maktabka dacwada ee degmada saako ayaa tartan sare lagu qaadayo aqoonta diineed ee bulshada u qabtay haweenka wax ka barta maraakiista ku yaala magaaladaas intaasi waxay ahyaen qodobada ugu doorkoraan warkayga fiidnimo haatana kusoo dhowaada iyagoo faahfaahsan قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa haweenimo sabti ay soo galayso taariikhda jirgun ay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka shawaal kun afar boqol afartan iyo lix dhankaln waafaqsan shan iyo labaatanka bisha afaraad laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta weerar ku qaaday askar ka tirsan kuwa dowladda federaalk oo ku sugnaa duleedka deegaanka iyo somaliya ee wilaayada hiiraan weerarkaasi waxaa lagu dilay lix askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka oo ku jiray sarkaal ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk oo lagu magacaabi jiray timijilic waxaana lagu dhaawacay saddex kale afar ka mid ah meydadka ciidamada dowladda federaalk ayay ugu carareen goobta dagaalka waxaana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo furteen laba qoor ee ka foodhisabanayay saddex boosh sida lagu sheegay war ay baahisay warbaahinta andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dil loo geystay ganacsada soomaaliyeed ayaa mar kale ka dhacay waddanka koonfur afrika faahfaahintii warkan waxaa inoo haya waryihiin cali aadan burcad hubaysan ayaa habeenkii xalay dil naxdinle u geystay wiil soomaali ah oo lagu magacaabo cabdiraxmaan mawliid xilli uu ku sugnaa goobtiisa ganacsiga oo ku taala dalka koonfur afrika cabdiraxmaan mawliid ayaa lagu dhex toogtay dukaankiisa iyadoo kooxda burcad ah ay si bareer ah rasaas ugu fureen wiilkan dhallinyarada ah xilli uu ku jiray shaqadiisa maalinlaha ah goobjoogyaal ayaa sheegay in burcad hubaysan ay si lama filaan ah u galeen goobta ganacsiga islamarkaana si bareer ah ay rasaas ugu fureen wiilka taas oo sababtay inuu ku geeriyoodo isla goobta ilaa iyo hadda ma jirta cid isweydiisay dhacdadan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada capton ee dalkan koonfur africa ayaa si weyn ugu naxay dilka cabdiraxmaan iyagoona muujiyey walaac iyo cabsi ay ka qabaan ammaanka muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool dalka koonfur africa dilka noocan ah ayaa joogto ka ah gudaha dalka koonfur africa iyadoona la beegsada dhallinyarada soomaaliyeed ee ganacsatada ah ee ku nool dalka koonfur africa
xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ayaa dowladda ay ka tirsan yihiin ku eedeeyey inay colaado ka horinayso gobolka gedo warkan waxaa inoo qaada dhigaya waryahin maxmed qaasim qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ku eedeeyey in ay hurinayso colaadaha ka aloosan gobolka gedo gaar ahaan magaalada beled xaawo kulan ay xildhibaanadan ku yeesheen magaalada muqdisho ayay kasoo saareen war-saxaafadeed ay ku sheegeen in dowladda federaalka ay duulaan cad ku tahay gobolka gedo marar kala duwan ayaa dowladda federaalka lagu eedeeyey inay colaad ka abuurto qabaa-ilada dhexdooda iyadoo ay dhacday in ciidamada dowladda federaalka ay la kala safteen beelaha ay diruurtu ka dhexayso warbixin cusub ayaa daha ka fayday qorshe kale oo halis ah uu imaaraadka carabta ka wado dalka soomaaliya waxaa warbixinta inoo eegaya farxaan cali wargeyska miida la iista ay ee ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa daabacay warbixin cusub oo uu kaga hadlayo qorshayaasha dhagaraysan ee uu imaaraadka carabta ka wada soomaaliya warbixinta uu daabacay wargeyska ayaa lagu sheegay in xukuumadda abudabi ay si maalinla ah mid ka mid ah garoommada diyaaradeed ee ku yaala soomaaliya uga dhoofiso hub loogu talagalay maleeshiyadka r s f ee dhibaatada xooggan ka wada dalka suudaan ilawareedyo uu soo xiganayo wargeyska ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in imaaraadka carabta uu garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso hub uga dhoofiyo maleeshiyaadka r s f ee ka dagaalama dalka suudaan halkaasna ay si maalinla ah u soo gaaraan diyaarado sida shixnado hub iyo rasaas ah iyadoo xiliyada qaar halkii maalin garoonka laga dhoofiyo shan shixnadood oo hub ah sida ay tilmaamayso warbixintan تقريركان داها كفيديا قرشها عسب ee uu imaaraadka ka wada Soomaaliya ayaa waxa uu xoojinayaa hadaladii dhawaan ka soo yeeray xukuumadda Suudaan taas oo waxa lagu yeero maxkamadda cadaaladda adduunka u gudbisay dacwad ka dhan ah Abu Dhabi kuna eedeysay inay xasuuqyo falxun ka geysanayso gudaha Suudaan xiriir wanaagsanna la leedahay maleeshiyaadka RSF balse imaaraadka ayaa iska fogeeyay eedeymahaas middle east eye ayaa horay u baahisay warbixin uu ku sheegayo in imaaraadka carabta uu qalab casri ah oo raadaar ah geeyey gobollada waqooyi bari ee soomaaliya halkaas oo uu gacanta ku hayo maamulka la baxay puntland waxaana uu xusay in tallaabadaasi ay ku soo aaday iyadoo maleeshiyaadka r s f laga saaray magaalada alkhartuum ee caasimadda suudaan marka laga yimaado hadalkaas ila wareedyo militari iyo kuwa xagga sirdoonka ah ayaa horay looga soo xigtay in tallaabada uu imaaraadku qalabkan raadaarka ah ku geeyey taliska ciidanka badda ee maamulka la baxay puntland oo ku dheggan saldhigga diyaaradaha magaalada boosaaso loogu talagalay in ay kula dagaalamaan maleeshiyaadka xuutiyiinta ee yemen kani waa heshiis qarsoodi ah oo aysan waxba kala socon madaxda ugu sarraysa puntland oo ay ku jiraan golaha wasiirada ayuu yidhi ilawareed soomaali ah oo uu soo xiganayo wargeyska middle east eye ee ka soo baxa dalka ingiriiska isagoo intaa ku daray inay jiraan xogo sheegaya in askar u dhashay dalka kolombiya laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso si loo geeyo dalka suudaan ugana barbardagaalamaan kooxda r s f saalim saciid saalim oo ah khabiir ka faalooda arrimaha gobolka maamulana ka ah machad ku yaala dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ayaa sheegay in aamusnaanta la xidhiirta warbixinnadan iska soo dabadhacaya ee daaha ka feedaya qorshayaasha halista ah ee uu imaaraadka ka wada soomaaliya ay muujinayso dhab ahaanshaha arrimahaas aysanna ahayn arrin ugub ah marka loo fiiriyo cilaaqaadka fog ee u dhexeeya deni iyo imaaraadka carabta waxa uu intaasi ku daray in dowladda federaalka ay doorbiday inay iska ilaaliso carrada imaaraadka carabta taas beddelkeedana ay qaadatay inay ka gaabsato dhaqdhaqaaqyada militari ee uu imaaraadka ka wado dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland duulaannada iyo hagardaamada ay ku lug leedahay dowladda imaaraadka carabta waxaa ka mid ah duulaanka shisheeyuhu ku soo qaadeen soomaaliya waxaana kaalmaha ay ka qaadanayso dowladdani ay yihiin kuwo kala duwan dowladdan oo wakiil ka ah yahuudda ayaana muddooyinkii lasoo dhaafay kordhisay qorshayaasha dhagaraysan ee ay ka wadda soomaaliya kuwaas oo ay ugu adeegayso masaalixda sahayinada iyo reer galbeedka markab xamuula oo shidaal sidii ayaa ku gubtay xeebaha soomaaliya cabdiqaaliq macalin cabduule ayaa inoo haya markab shidaal oo uu ka babanayay calanka jasiiradda marshaal ayaa la soo warinayaa inuu ku gubtay xeebaha soomaaliya markabkaani ayaa ka yimid dalka mosambiik isagoona kusii jeeday dalka imaaraadka carabta xogaha ayaa tilmaamay in markabkan xilligii uu gubanayay shan boqol iyo siddeed mayl oo dhanka bari ka xigay magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyadoona uu debka ka bilowday qolka motoorka ee markabka muddo afar iyo labaatan saac ah ayay qaadatay diminta debka ka kacay markabkan waxaana ugu dambeyn lagu guulaystay in la demiyo ilawareedyo ayaa tilmaamay in ilaa iyo iminka ay korontada ka maqan tahay markabka islamarkaana uu yaalo halkii uu ku gubtay si kastaba ha ahaatee ma jiraan wax khasaaro nafeed oo ay haatan warbaahintu soo warinayso shaqaalaha markabka iyo maamulkiisa ayaana cadeynin sababta rasmiga ah ee uu dabka ugu kacay markabka maktabka dacwada ee degmada saako ee tartan sare loogu qaadayo aqoonta diineed ee bulshada u qabtay haweenka wax ka barta maraakiista ku yaala magaaladaas waa kan maxamed muudi abuu muslim magaalada sahko ee gobolka jubbada dhexe waxaa ka dhacay tartan loo qabtay haweenka wax ka barta labo markas oo ku taala magaalada si kor loogu qaado aqoonta diineed ee haweenka muslimaadka tartankan oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee magaalada saako ayaa waxaa loo qabtay haween ka kala socday maraakiista umu ayman iyo xafsa bintu cumar waxaana lagu weydiinayey su-aalo kala duwan oo diini ah
waxayna ku wajahan tahay markiiska umu ayman waxay leedahay sida tan kam nisaabu dahabi kam nisaabu dahabi adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo magaca markiskaaga magacaygu waa faalimo cabdulaahi waxaan ka socdaa markaska umaayman su-aasha jawaabteeda dha isku day waa cishriina diinaar
su-aashii la weydiiyey markiska umuayman oo ahayd kam nisaabu dahabi sax iyo khalad guddigaan ku celinayaa
bismillaah markiiska xabsa bintu ha kam nisaabu dahabi jawaabtay ku bixiyeen waxay dhaheen cishiriina diinaaran waa jawaab saxa
sidaa daraaddeed markiiska umuayman wuxuu helay toban darajo
markan waa doorkii markaska xabsa bintu cumar oo iyaguna la weydiinayay su-aashani diiniga ah
Ee, su-aashan waxay ku socotaa markiska xafsa bintu cumar waxayna leedahay sida tan kam aktharu lmuddati nifaasi kam aktharu lmuddati nifaasi magacaaga iyo magaca markiska
أنا معي لو نفس عبد الله نور وقصة مركز كحفصة بنت عمر سؤالها دين اسكديجي وأكتية ميبوة وأكثره أربعون يوما su-aashii la weydiiyey markiska xafsa bintu cumar oo ahayd kam aktharu lmuddati nifaasi sax iyo khalad waxaan ku celinaynaa guddiga
bismillaah su-aasha la weydiiyey majmuucatu eh, markiska uu xafsa bintu cumar bin khadaab waxay ahayd kam aktaru muddatu nifaas waxay ku jawaabeen arbaciina yowman wa aktaruhu waxay dhaheen arbacuuna yowman waa marka loo fiiriyo cinda alixtibaar kitaabkoodii ama ahaa addurar albahiya oo iska lahaa الشيخ العلام- العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى أما لكن سيدنا هدان شافعنا هي غالب كحيه أربعون وإن شاء الله تعالى
gebagabadii guddiga tartanka ayaa ku dhawaaqay natiijada oo noqotay mid barbar dhac ah waxaana loo balamay kulamo kale
gabdhaha kale insha allah iyaguna ay waxbaranayna iyaga iyo dhammaanna iyagana insha allah waan hambalyanaynaa waxaan leenahay hambalyo halkaa laga sii wado ee tartankan aad arkaysaana daawanaysaane de waa markas maraakiistii gabdhaheenna marka aad baan ugu faanaynaa insha allahu tabaaraka wa tacala waxaan leenahay gabdhaha kale adduun weynaha dhegaysanaya idinkuna dee sameeya maxaanku rahdaa tartano diimeed oo alkitaab wa sunna annagu waan ku faanna insha allahu tabaaraka watacaala gabdhaheennu kitaabkii sunnada noo baranaya oo maanta halkaas suuqa dhexdiisa oo bulshadu daawanayso aayaadka akhrinaya axaadiista akhrinaya hambalyaan leenahay labadaa markaa markas guddiga wuxuu soo gooyey labadaa markas waxay barbardhac bay noqdeen waa xilli dambe iyo ballan kale iyo diyaargarow kale insha allahu wajazaakum allah khayran wasala allahu calaa sayidina maxamed aye insha allahu laba qof oo markaa labada markas min hal qof ha iska soo saaraan waxaan insha allah isku dayaynaa jaa'isadda inaan bixinno jaa'isadaan bixinaynaa waa jaa'isa barakaysan kortoomaysan waxaa ku jira dee ilaahu magaranaya nimcada ku jirta insha allahu tabaaraka wa tacaala laba gabdhood ayaa isla qaadanaya ee marka hore waxaan u yeedhayaa markaska umu aymir baan u yeedhayaa aad soo dhawaato insha allah udhib
maktabka dacwada ee degmada saako wilaayada jubbada dhexe ayaa wadaa dardargelin la xiriirta dacwada haweenka muslimaadka ayaana udub dhexaad u ah bulshada aad ayaad u mahadsantahay maxamed muudi abu muslim dhegaystayaal warka fiidnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alfurqaan waana iinta